SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sb s com au xariijin soomaali
waxaa weli sii xoogaysanaya muranka ku aadan wax kabeddelka iyo dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ah ee soomaaliya kaasi oo u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo siyaasiyiin badan oo mucaarad ah oo ay ku jirto dowlad goboleedka puntland golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa iminka waxa uu ku guda jiraa weli kadoodista afar cutub oo ka mid ah cutubyada dastuurka taasoo ay shaki weyn ka muujiyeen xubno ka tirsan golaha baarlamaanka soomaaliya oo ay ku jiraan siyaasiyiin horey usoo noqday madaxweynayaashii hore soomaaliya kulankii ugu dambeeyey ee ay ku yeesheen xaruntooda villa hargeysa xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo weli ku guda jira doodaasi dhammaystirka dastuurka ayaa waxaa la shaaciyey inuu ku soo dhammaaday buuq aad u xoog badan muqdisho waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran oo lagu taageerayey qorshaha villa soomaaliya ee ku aadan wax kabeddelka dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka waxaana dibadbaxani soo agaasimay maamulka gobolka banaadir iyadoo ay ka qayb galeen shacab isaga kala yimid degmooyinka kala gedisan ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kala duwan mas-uuliyiinta goobta tegey waxaa ka mid ah madaxda maamulka gobolka banaadir xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda dhexe hadallo kala duwan ayaana halkaasi laga jeediyey duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf cadaala ayaa ka mida dadkii halkaasi ka hadlay waxa laysku hayaahi waxa weeye dowladda oo leh waa in muwaadiniinta soomaaliyeed xuquuqdooda la siiyaa oo gacanta loo geliyaa oo mustaqbalkooda ay go'aan ka gaaraan iyo kuwo kooban oo cabsanaya oo leh maya annagaa meesha ka baxayna haddii awooddu ay gacanta u gasho shacabka waxaan doonaynaa annagu inaan meel dhexa taagnaan marka horta waxaan rabaa dadka soomaaliyeed waxa la ysku hayo waa inay sidaas u fahmaan oo sidaasay u ogaadaan baarlamaanka waxaan leenahay waxaan ku kalsoonnahay gacantiinna codkiinnaan ku kalsoonnahay waxaan leenahay dalku idinkoo marti idin yahay baarlamaanuun qofba maalinuu taariikh reebaa taariikhda aad reebaysiin ha noqoto intii aan joogna baarlamaankii koo iyo tobnaad ayaa waxaa laga gudbay heshiiskii bulsho ama dastuurkii maalintaasaa dhammaystirkiisii laga gudbay wax badan oo muhiimana la qabtay ha la yidhaahdo xildhibaanow sii joogma doontide dhankiisii madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa su-aal ka keenay sababta keenaysa in iminka la dedejiyo dastuurka maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan taasoo uu sheegay in laga leeyahay dono gaarihii
dastuur qof ma laha kooxu ma laha ummadaa iskale sheekada wakhtiga la dhuminaana waa sheeka aan sax ahayn dastuurku wakhtigiisu u baahan yahay wakhtina waa la haystaa wakhtiga naga cadhadaa maxuu yahay laba kun iyo laba iyo toban ilaa hadda maxaa laga shaqaynaya la weydiinaya dembigaas yaa iska leh laba kun laba iyo toban ani xilkayaan ku wareejiyey madaxweyne xasan maxaa looga shaqay waaya maxaa hadda yimiday oo cusub oo keenaaya ramadaan waxaan ognahay ramadaan sida badan bil cibaado waa in inta dadka la fasaxo isu soo laabtaan dhulka la soo dhigo si fiican looga doodo miyaan caqligal ahayn wakhtiga dhumaasa maxooye maxaase lagu qaba rabaa dastuurkan haddii la ansixiyo maxaa lagu qaba rabaa su-aal kale dalkan muddo wuxuu ku socdaa wax la yidhaahdo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare guddoomiye baarlamaan goorma yimaadeen waxaan inteese ka yimaadeen waxay ka yimaadeen kontameeyadii lixdankii dowladda lagu soo dhisay dastuurkay ku qoreen dastuurkaas waxaa u codeeyey shacabkii soomaaliyeed afti dadweynaha la geliyey baarlamaan aan toos loo soo dooranin ma bedeli kariyaa istaragjarka xaq ma u leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey masjid ku yaala gudaha madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa uu si adag uga hadlay xiisada ka dhalatay wax ka beddelka dastuurkan madaxweynaha oo weli ku dhegan qorshihiisii dastuurka ayaa waxa uu marka hore sheegay in la joogo xilligii loo guntan lahaa hawsha dastuurka maadaama sannado fara badan uu qabyo ahaa waxaana uu laga maarmaan ku tilmaamay in la dhaqaajiyo oo horey loo wado maanta marka dadaa waxay u dacwoonayaan oo ay u hadlayaan oo ay ayadoo annaga runtii ra'yigooda uu muxtaram yahay oon ixtiraamayno inaan la soconin xikmadda markaa dhadhamisay waa inaan la soconin oo diidan hay-ad dastuurku sida uu qorayay in dib oegista loogu sameeyo uu diidan yahay leanna dastuurku sida uu qorayay in dib oegis loogu sameeyo waa sidaas socoto waay dib oegista la sameeye farsamada intay ka qalloocan tahay iyo xaggay ka qalloocan tahay iyo waa dood furan waay la ogol yahay waay waxaa kaloo meesha furan qofka soomaaliga ee ra'yiga waaba la weydiiyeba ra'yigiisa in la dhegaysto online ha lagu weydiiyo maxaanku irahda shir wada tashi ha lagu waaba la ogol yahayba in la weydiiyo laakiin qofka maxaa la rabaa qodobkan saan loo dhigay waa laga fiican yahay oo waxaa looga fiican yahay kow laba saddex oo waxaa ka fiican saan in loo dhigo qofka inuu yidhaah waa daw waa gar waa hadal xubin leh oo la qaado karo laakiin qof markuu meel inta soo istaaga yidhaahdo looma dhamma looma dhamma maanan aqoonin soomaali haddaan nahay iyo meeshayna dhigtay iyo meesha aan joognay iyo dib ha loo dhigo xaggee loo ordayaa xaggee loo wadaa ha loo kaadiyo dib ha loo dhigo yaa inteen dib ugu dhiganayna yaa sugaynaa ummado kale maa xidigta maaris inoo ka soo guuraa noo soo degayo dadkeennii dadka ugu macno badnaay oo aan isugu roonaanaya gacanta ku haya eh yaa kaloon u diraynaa madaxweynaha soomaaliya oo u muuqday inuu fariin u dirayey madaxdii hore ee dalka ayaa waxa uu meel adag iska taagay qorshaha wax kabeddelka dastuurka waxaana uu dhaliilay siday u wajaheen arrintaasi isagoo sheegay in maadaama dowlad kumeel gaara laga soo gudbay iminka ay xaq tahay in dastuur dhammaystiran dalka uu helo walaalayaal dib dastuurka hal option basaan furnayn inta kaleo dhan waa furan yihiin dib ha loo dhigo dib ha loo dhigo option ma aha suurtagal ma aha baarlamaanka tobanaad baarlamaanka kow iyo tobanaad oo maanta joogo inuu yidhaah baarlamaanka labiyo tobanaada dhammaystiri doono inuu yidhaahdo suurtagal ma aha dowlad ku meelgaara ma ahin laakiin dastuurku meelgaaraan ku dhaqannaa waana loogu soo dulqaatay waana loogu soo dulqaatay waana loogu soo dulqaatay nalooguma sii dulqaadanayo dowlad ku meelgaar ah oo dastuurku meelgaara wada tahay waa daw waa la garanaya dowlad rasmi ah oo dastuur rasmi ah lehna waa la yaqaanaa war wixii kale wax danina bidayay ahayde waana soo joognay muddo eh inaan sii joognaaye sax ma ahan waxaa intaas dheer mas-uuliyiinta maanta hadlaya qaarkood waa xildhibaano waajib waxaa loogu leeyahay alla hortiisa baarlamaanka inay inta yimaadaan horta ra'yigooda meesha ay ka dhiibtaan baarlamanna wuxuu baarlaman ku yahay nidaamkiisa inuu raaco nidaam loo doodou leeyahay nidaam go-aanka loo gaarou leeyahay oo maxaanku irahday loo soo saaro qaraaraad laakiin baarlamanka anigu waa tegayaa waxaan rabaan sheegayaa waxay ila qumanoo fiicanaan sheegayaa waana in la qaataa dhaqan baarlamaanna ma aha dhaqan dimuqraadiyadna maaha dhaqan maxaanku irahday fiicanna ma aha dhanka dowlad goboleedka puntland oo war-saxaafadeed ka soo saartay arrintani muranka dooda dastuurka ayaa sheegtay in iskudaygan uu yahay mid meesha looga saarayo dastuurkii lagu heshiiyey laguna bedelayo dastuur cusub oo masaaliix gaar ay ka dhex arkaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya sida la yidhi waxaana wax lala yaabo ay ku tilmaameen in beddelka dastuurka loo adeegsado heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee n c c iyadoo puntland aanay qayb ka ahayn sida war-saxaafadeedka uu ku akrinayo afyeenka xukuumadda puntland jaamac dabaraani
si adag uga soo horjeedaa ugana digaysaa xaaladaha kasoo cusboonaaday tuubta dowlad dhiska hanaanka federaalk ee soomaaliya gaar ahaan dadaalada ay madaxa dowladdu ugu jiraan in ay bedelaan dastuurka kumeelgaarka si aan soomaali heshiis ku ahaynna meesha looga saaro mabaadiida asaasiga ah iyo qaabdhismeedka dowladnimada ee ku salaysan hanaanka federaalka kaas oo ah mid dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan waxaa wax lala yaabo ah in bedelka dastuurka ee aan sharci darrada ah loo adeegsado heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee n c c iyadoo la wada ogsoon yahay in puntland aysan qayb ka ahayn dowladda puntland waxay nasiib darro weyn u aragtaa in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ka shaqaynayaan in meesha laga saaro dastuurka kumeelgaarka ee federaalka laguna bedelo dastuur cusub oo laga dhex arko masaalix gaar ah khatarna ku ah midnimada iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed sida ku cad cutubka koowaad qodobadiisa koowaad iyo toddobaad ee dastuurka kumeelgaarka ah waxaa la baalmaray dhammaan hanaankii iyo habraacyadii loo mari lahaa dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah ee ku cad cutubka shan iyo tobnaad farqadiisa boqol soddon iyo labaad boqol soddon iyo saddexaad boqol soddon iyo afraad ee dastuurka kumeelgaarka ah baarlamaanka soomaaliya awood iyo sharciyad midna uma laha samaynta dastuur cusub waxaa dhammaystirka u baahan waa qodobo kooban oo keliya saxna ma aha in dastuurka dalka oo dhan la bedelo muranna la geliyo wixii ay ummaddu ku heshiisay puntland waxay u aragtaa ayaa la yidhi in nuxurka dastuurka cusub uu falsafad ahaan ku dhisan yahay talamarorsi khatar ku keeni kara xasiloonnida iyo wadajirka dowlad dhiska dalka soomaaliya dowladda puntland waxay muujisay dulqaad waxaanay dhigtay ayaa la yidhi gogol wadahadal taa oo uu diiday siday yidhaahdeen madaxweynaha soomaaliya iyagoona dhanka kale uga digay madaxweynaha soomaaliya inuu sii wado dadaalka keligiisa siday yidhaahdeen ee qorista dastuurka cusub fursadna la siiyo wadahadallo lagu ilaalinayo midnimada dalka iyo badbaadada hanaanka federaalka ahi iyo dastuurka kumeelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay iyagoona u caddeeyey beesha caalamka gaar ahaan dalalka daneeya arrimaha soomaaliya in aysan aqoonsan doonin una hogaansami doonin haddii la meel mariyo dastuur aan heshiis lagu ahayn dowladda puntland waxay u aragtaa in nuxurka dastuurka cusub uu falsafad ahaan ku dhisan yahay talamarorsi khatar ku keeni kara xasiloonida iyo wadajirka dowlad dhiska soomaaliya dowladda puntland waxay muujisay dulqaad waxay dhigtay gogol wada hadal waxaase diiday inuu yimaado oo iska indhatiray madaxweynaha soomaaliya oo laalay gogoshii wadahadalka ee ay soo aqbaleen madaxweynayaashii hore ra-iisul wasaarayaashii hore iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed dowladda puntland waxay uga digaysaa madaxweynaha soomaaliya inuu sii wado dadaalka keligiis ah ee qorista dastuurka cusub fursadna la siiyo wadahadallo lagu ilaalinayo midnimada dalka iyo badbaadada hanaanka federaalka ah iyo dastuurka kumeelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay dowladda puntland waxay u caddaynaysaa madaxweynaha soomaaliya guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya gaar ahaan wadamada maraykanka britain midooda yurub qaramada midoobay midooda africa denmark sweden germany switzerland norway qatar turkiya iyo imaaraadka in haddii la meel mariyo iskudayga samaynta dastuur cusub aysan dowladda puntland u hogaansami doonin aqoonsana doonin kuna dhaqmi doonin wax kabedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka dalka oo aan heshiis lagu wada ahayn dhankiisii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn uga hor yimid wax kabedelka dastuurka ee dooda iminka socota ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey qodobada ay ku diidan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud qorshihiisii dhammaystirka dastuurka xasan cali khayre ayaa sheegay in qorshaha dowladda soomaaliya ee waddo uu yahay dastuur la bedelayo balse uusan ahayn dastuur la dhammaystirayo isagoona ka dayriyey xaaladda ay soomaaliya cagaha la sii gelayso
dastuurkan kumeel gaarka ahi wuxuu dhigayaa habraacyo qeexaya hanaanka loo marayo dib eegistiisa iyo dhammaystirkiisa in la bedelo afartan iyo shan qodob iyo sagaashan iyo toddoba fakhradood la soo kordhiyo sagaal iyo toban qodob iyo sagaashan iyo afar fakhradood oo aan ku jirin dastuurkan kumeel gaarka ah la tiro saddex qodob iyo lix iyo labaatan fakhradood oo horey ugu jirtay dastuurkan kumeel gaarka ah ma ahan dastuur la dhammaystirayo ee waa dastuur cusub oo loo qorayo ummadda soomaaliyeed iyadoo aan heshiis lagu ahayn waxaa xusid mudan in madaxda dalku aanay xitaa ku dhaqmin habraacii ay sida sharci darrada ah u ansixiyeen oo ay qorayaan dastuur cusub iyadoo uusan xitaa koorumka baarlamaanku dhammaystirnayn isticmaalayaanna habraacyo cusub oo aan la ansixin dastuurkana waafaqsanayn waxay ahayd inaan dadka iyo dalka wakhtiga laga lumin oo juhdigan aan midho dhalka ahayn loo weeciyo arrimaha mudnaanta u leh dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ee u baahan heshiis siyaasadeed oo dhab ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa ugu dambayntii waxa uu baaq u diray madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaan sidaa daraaddeed madaxda qaranka gaar ahaan madaxweyne xasan sheikh ugu baaqaya inaanu ka leexan dariiqii aan ku wada baadi goobaynay siyaasad loo dhan yahay ogaadaana in dadka soomaaliyeed aanay iloobin hadalladiisii ahaa in qof keligiis ahi aanu talada dalka isku koobi karin si aan dib loogu noqon dariiqii adkaa ee aan ka soo marnay dowladnimada aan maanta haysanno guddoonka labada aqal iyo baarlamaanka xildhibaanadiisa dhammaantood waxaa horyaalla mas-uuliyad culus oo ay indhaha ku hayaan shacabka soomaaliyeed oo la il daran qaranjabka aan muddada dheer ku jirnay kasoo kabashada qaranjabkaas aan muddada dheer ku jirnayna waxay ku xiran tahay go-aanka aada idinku maanta ummadda soomaaliyeed u qaadaan waxaan sidaa daraaddeed rajaynayaa inaad u hiilisaan dalkiinna iyo dadkiinna kana fogaataan go-aan kasta oo kala dhantaali kara midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed si kastaba ahaatee arrintani ku aadan wax kabeddelka qodobo ku jira dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya oo ay aad u doonayso dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa si weyn uga hor yimid siyaasiyiin fara badan ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan labada aqal madaxweynayaashii hore ee soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedka puntland lamana oga halka xaalka uu ku dambayn doono iyo waxaa dhici doona haddii ugu dambayn la meel mariyo isbeddelka lagu sameeyo dastuurka kumeel gaarka ahi oo aad loogu murunsan yahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho